xaafadda kowda agoost ee garowe yowey balla ka gobaday kulanlon ku hadalaay amniga guud ee xaafadda iyo wadashaqaynta bulshada xaafadoogaas yoona kulanka gaabanqaabaday guddoomiyaha xaafadda sacdi yuusuf waliba naa ku qayb galay madaxa faydhowrka degmada agaasimaha guud ee amniga degmada iyo qaybo shalduban ee bulshada xaafado ankureen guddoomiyaha xaafadda kowda agoost ee garowe sacdi yuusuf yoweybaya faahfaahin ku biiday ujeedka kulanka haddana waan idinka mahad celinayaa maadaama wakhtigiinnii iyo shaqooyinkiinnii aada u soo hurteen si arintan masiiriga ah oo bulshada dhan muhiim u ah aan uga wada hadalno isuna aragno meelna u wada dhigno bal amniga caasimaddu meeshuu marayo gaar ahaan amniga xaafadda anugu waxaan ahay guddoomiyaha xaafadda kowda agoos muddooyinkii u dambeysay waxaa moodaa shirarku xoog bay u badnaayeen looga hadlayay amniga waxaana kaliftay xaalado soo kordhay laakiin si guud haddaan amniga u taabto magaalada gaar ahaan xaafadda wuu fiican yahay amnigu maasha alla waxaan uga mahad celinayaa taliyayaasha hadday tahay kambooliska daraawiishta guud ahaan ciidamada puntland gaar ahaan kuwa gobolka nugaal gacmo wadajir bay wax ku wada gooyaan anagu diyaar baanu inaan kala shaqayno laakiin waxaa moodaa inay xoogaa soo badanayso dhallinyarta moobilada furanaya weliba tooreyda wax ku furanaya iyo guryaha loo dhacayo labadaa kays baa waxaa moodaa inay xoogaa soo noqdeen oo maalmihii u dambeysay aanu xoog ula kulannay haddaanu nahay guddiga xaafadda kowda agoos laakiin sida kale amnigu waa fiican yahay dhanka kale agaasimaha amniga degmada garowe maxamed cabdirasaaq fidaar ayaa ku hadalay muhiimadda yeelata ku wada shaqeeyowka amniga
shirkaani wuxuu ka mid yahay shirarka magaalada guddoomiyaasha xaafado ay ka qabanayaan waxaana lasu baraarujinayaa waxa weeye waa amniga iyo nadaafadda iyo wacyigelinteenna dadka xaafadaha ah arrimihii ugu badnaa waxaa ka hadlay madaxdii iga horeysay hadal ma hadhin laakiinse waxaan rabaa inaan isxasuusinno qof kasta oo muwaadinah ama reer puntland ama soomaaliya ha noqdo waxa saaran mas-uuliyad waxaa la rabaa qofku mas-uulka ah ama qofka maaragtay xilku ka sii garanaya inuu sheego wax kasta oo dalkeenna dhib ku ah ayadaa muhiim ah annagu waxaan rabnaa inaan idinla shaqayno bulshada dowladda hoose xisaabtay noola xisaabtamayaan waxa weeye shaqadaan idiin hayno baahidaa ma qabateen waxaa ma wax ma ka qabateen waxaa ugu badanoo la qabanayana waxa weeye meel biyo lagu daadiyey nin nin dilay nin nin taleefon ka xaday nin qof guri u dhacay ma garatay waana waxyaalaha ugu badan oo hadda khilaafaadka keena insha allah waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno guddoomiyaha xaafaddana waxaan uga mahad celinayaa shirka ay qabatay ka dambeyntii madaxa faydhowrka degmada garowe ee daruus maxamed maxamuud yaa bulshada xaafadda kala dardaarimi iyo kuwada shaqeeyaan ammaanka iyo saas oo kale nadaafadda guud waxaa meeshaas ugu nimi waxaa weeye oo maanta aan ka wada hadlaynaa waxaa weeye waa amniga iyo nadaafadda waa labada ay ku nool yihiin dadka bini aadanka ah waayo annagaa ku nool labadaba xaqiiqdii mid walbaba waa istaabanayaan waayo amni hadduusan jirin nololi ma jirto amniga aan ka wada shaqayno wada ilaalino dhammaanteen haddaan gacmaha isqabsanno wada ilaalino amniga xaqiiqdii waxaa ka gaaraynaa guul iyo horumar laakiin haddaan ka seexanno xaqiiqdii guul iyo horumar midna ka gaari mayno waayo amniga in aan ilaashanno waa muqadas kuwada shaqeeyowka amniga iyo nadaafadda iyo weliba bulshadan horseeda kore nabad iyo caafimaad in iyo ku wada nooladaa